dushiiniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dushiiniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay miyaydan dareemayn
nabad dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka kaswadaag waa toddobaadle gorahan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waxaan ugu talagalnay inuu kaalin ka qaato korriimada wacyiga guud ee bulshada soomaaliyeed waxaan kol walba ugu koorgalnaa mawduucan u aragno mid ku habboon karin kadib in la baahiyo sida magaciisa kaaga dhadhamaysana waa mid aan golaha ku keenno marti inala gorfaynaysa hadba ciwaanka miiska inoo saaran toddobaadkan waxaan ku soo qaadanaynaa waa maxay doorka dhallinyarada kaga aadan bilic soo celinta dalka waxaa inala falaqaynaya martida kale ah cali nuur axmed fatxo farxaan saylici siciid iyo suude xasan farsamadu waa cabdulaahi aadan tabinta iyo soo saaristuna waa anigoo sacdiye nuur ah ee soo dhowaada saaxiibayaal ilaalinta nadaafadda deegaanka waa shaqo qof walba kaga bannaan kaalin lamase wada ciyaaro doorkaasi dhallinyarada oo ah lafdhabarta bulsho walba dalkeenna xoogga ugu muhiimsan ee aan haysanno waa dhallinyaradeenna oo shacabka ka ah in ka badan kala bar waqti sii horraysay waxaa ka bilowday caasimadda ololo ay hormuud ka yihiin dhallinyaro kaas oo ujeedkiisu ahaa bilic soo celinta magaalada balse waayadii dambe hakad ayaa galay door intee la-eg ayaa dhallinyarada kaga bannaan bilic soo celinta dalka maxay yihiin caqabadaha ka hortaagan in doorkaasi ay ciyaaraan sideena ku heli karnaa xoog dhallinyaro oo muuqda oo kaalinkiisa qaata weydiimaha iyo kuwo kale ayaan ku eegi doonaa doodeenna barnaamijka kaswadaag oo ay ila falaqaynayaan calinuur axmed fatxo farxaan saylici siciid iyo soodo xasan oo intuba ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan muqdisho soo dhoweyn kadib waxaan weydiiyey doorka kaga aadan dhallinyarada bilic soo celinta dalka cali nuur shiine ayaana ku horeynaya
aad baa umahadsan tahay mar kale doorka dhallinyarada ay ku leeyihiin marka laga hadlayo horta waa mowduuc aada u weyn dhallinyaradu waxa weeye milkiilayaasha dalka waxaan ka wadaa waxa ay ka shaqayn waayaan ma jirto cid ka shaqaynaysaa dadaal ay samayn waayeenna ma jirto cid samaynaysaa lama helayo waayeel inta wax barto hadda u dhaqaaqa isagoo jira konton sano inuu toban sano ama toban shan sano inta wax barto raba inuu haddana wax ku bedela aragtidiisi balse waxaa la heli karaa qof dhalinyaro ahoo toban jir ah oo ama dugsi qur-aan dhigta ama iskuul dhigta ama shan iyo toban jir oo iskuul dhigta ama labaatan iyo xoogaa jiro jaamacad dhigta oo u diyaar garoobaya soddon jirkiisa afartan jirkiisa inuu dalka xooga bedelo naftiisana xooga bedelo marka dhalinyaradu waxay ku leeyihiin deegaanna marka la yidhahdo deegaan dhowr nooc baa loo kala qaadi karaa mar wuxuu noqon karaa dal marna wuxuu noqon karaa gobol mar wuxuu noqon karaa degmo marna wuxuu noqon karaa tuulo iyo meel kasta aad u gaar ugu sii nooshahay dhallinyaradu door weyn ayay ku leeyihiin haddii ay istaagaanna wax weyn ayay ka bedeli karaan qabaanug
fatxay haddaan iftiimino doorka dhallinyaradu ay ku leeyihiin bilic soo celinta dalka si guud ama si gaara xataa deegaanku ku nool yahay waa door nooceeya
bismillaah horta marka laga hadlayo doorkoodu wuu badan yahay sidoo kale dhallinyartu meesha ku jirto qiimaheeda in badan laga warramo ani ahaantayda waxay la tahay fikirkayga doorkay ku leeyihiin ka siyaasadda ama ummadda siyaasiyiinta ayay waddanka hogaamisa mid ka badan in iyagu ka qaadan karaan kuna leeyihiin maadaama ay dhallinyar yihiin maadaama iyagu siyaasaddii waxaas ku jirin ayna ama ku mashquulsaneen inay waddankooda wax badan u tari karaan siyaasiyiintu halka siyaasiyiinka kaga mashquulsan iyagu inay waddankooda inta ku mashquulaan ay horumarin karaan ama dibna u dhigi karaan labadaba ay ka qayb qaadan karaan marka door weyn bay aniga ahaantayda fikirkayga ila tahay inay kule yihiin ayna ku lahaan karaan bulshada iyo deegaankay ku nool yihiin iyo meel kastaba
saylicii soo dhowow dhallinyarada doorka ay bilic soo celinta dalka ku leeyihiin waa door nooceeya
marka laga maadsan tahay dhallinyaradu waxay ku leeyihiin doorka u muhiimsan ee laga qaato bilic soo celinta markaan waxaa laga qaadi lahaa laba gruub dhallinyaro tiam ayagu isxiqaamayaal ah oo tiim badan waa ka mid nahayo in muddaa ku shaqeeyno calanadooda la joogo waxbaa ka mid yihiin kuwaas marka ayagu waa waa nan barafed dowleyna ma ahan ayagaas xilqaabo intay awoodaan iyo xaafadii awoodaan degmada awoodaan awoodayaan kuwo kale waxaa jira ina muhiima oo dowli ah waxaa jira degmooyinka gobolka banaadir oo kale dad tusaale soo qaadan waxay leeyihiin ururooyin dhalinyaro leeyihiin ururo haweenay leeyihiin oo kooxa waxay leeyihin ka shaqeeya marka marka kuwaas marka dowladda hoose hadday garab istaagto oo lagu deeqo baabuurtii agabada loo baahan yahay lagu deeqo waxyaalaha loo mataqaanaa ee ay adeegsanayaan iyana waxay noqon karaan waxay nadiifin karaan ama ka shaqan karaa bilicda meel ama deegaan dhan oo ka mida gobolka banaadir soo soo dhawow doorka dhalinyarada ay ka qaadan karaan bilic soo celinta dalka waa door nooceeya waa mahadsantaa walaashay waxaas dhihi karaa dhallinyaradu waa awoodda iyo xoogga uu ku faano dal walba waxayna kaga qayb qaadan karaan dhan walbo dhallinyaradeenna een, markaa ka hadleyno in bilic la soo celiyo waxaa ugu muhiimsan waxay tahay horta qarashaa layskaga baahan yahay haddii annaga inta qarash iyo wax layska aruuriyo tiimna ay howlgalaan waa aaminsanahay in bilicda la soo celin kara laakiin wax walba waxaa saldhig u ah in la haysto wixii lagu qaban lahaa waxaa dhammaantiin isku raacdeen in doorka dhalinyarada marka bilic soo celinta dalka laga hadlaayo uu yahay door weyn marka kaalinka ee, dhalinyaradu ma qaataan hadda xilligan Een, ma qaataan ra'yi ahaantayda sababtoo ah waxa een, ay ku dayanayaan dad ka waaweyn oo sidai aan sheegay aan u diyaarsanayn inay wax ka bedelaan laakiin diyaar u ah kaliya inay noolaadaan si ay waqti weerka u dhammaystaan waxayse diyaar ugu ahayn een, waxaa la xisaabiyaa boqoley tusaale ahaan dhallinyarada dalka oo sida mutadawacnimada ah ku shaqeeya boqolkiiba konton ma aha xitaa haddii ka badnaan lahaayeen war bay ahaan lahayd markaas haa la dhihi lahaa laakiin xitaa labaatan ma dhammo waxaan aaminsan nahay boqolkiiba toban inay yihiin in la helo hadda tusaale ahaan een, waxaan ayaan la shaqaynayey urur waxa uu sameeyey marka waxqabad ahaan iskuul baa la aasasay bulshada wax la bari jiray waxaa igala mid ahaa isla saylicigan barnaamijkaas barnaamij aad u hirgalay oo fiican buu ahaa ardadii heer bay gaareen akhris iyo qoraal yeesho oo olole ah ayuu ahay marka waxaan aaminsanahay in in yar ay yihiin inteenaas kali ma aanan ahayn waan arkay dad kaloo ka shaqeeya waan arkay dad isxilqaamayaal ah marka waxaan dhihi karaa ma qaataan maya sababto ah maya ha waxay noqonaysa markii boqolkiiba konton xagga tirada u dhaafto ma gaarin marka waa maya fatxa waxaa isku raacdeen in doorka dhalinyarada marka loo fiiriyo bilic soo celinta dalka uu door weyn yahay marka doorkaas weyn markaad u fiirsato dhalinyarada soomaaliyeed aad ka mid tahay ma qaataan oo ma ciyaaraan Een, may sababtaan may u leeyahayna ee, waxaa la sheegaa in waddankeena soomaaliya boqolkiiba toddobaatan dhalinyaro yihiin Ee, boqolkaaba toddobaatankaas haddii ka qayb qaadan lahayn bilic soo celinta iyo ka shaqaynta een, ee, arrimaha bulshada siiba bilic soo celinta waxay noqon lahayd haa laakiin maadaama ee, badanka dhalinyarta loogu sheekeeyo waxaa tihiin dhalinyartii beritoole ama mustaqbalka beri baa tihiin dhalinyar badan kuma baraarugsana Ee, waxay ku xisaabtamayaan un markaad ee, beritoole waa waddanka wax u qaban doontaa beritoolaa sidan yeeli doontaa marka soddon gaadhid markaad ee, mustaqbalkaaga gaadhid baa samayn doontaa sidoo kale midna way naga maqan tahay waxaan la yidhaha citizenshipka ama wadanimada inay waxaan inagu weynaadaan qofku maanta markuu jaamacadda meeyo wuxuu ku fikiraya inuu tiisa hormariyo inuu mus- lacag lacag fiican sameeyo dhaqaalo fiican magac fiican sameeyo laakiin sidaas si lamida teen haddii ee, sidaa aynu teen ugu fikirana si lamida haddii ugu fikirin lahayn waddankeena waxay noqon lahayd haa wax badan baynu ka qaban lahayn wax badanna wayn ka qayb qaadan lahayn marka taas oo inaga maqan oo ay wadanimadu iyo macnaha een, ka shaqaynta arrimaha bulshada siiba bilic soo celintu ay naga maqan tahay iyo waa iskugu keensoo darsamay ee, dhalinyartu berito laatiin oo maanta inay waxba ku baraarugsanan qofku tiisi uun uu ti- maaraynayo uu isleeyahay soddonka markaad gaadhid ama beritoole wax gaadhisa beritolena already waxba lama qabtee waqtiga ugu muhiimsan ee ugu macquulsan ee wax lagu qaban kara waa waqtiga dhallinyaranimada marka ani ahaantayda maya weeyaan kamana qayb qaataan boqolkiiba toddobaatan saylicio waa waxaa ka mid ahayd dhalinyarada bilic soo celinta dalka ka shaqeeya haddana waxaa isku raacdeen in ee, door muhiima ay dhalinyaradu ku leeyihiin marka bilic soo celinta la yiraahdo doorkaas ma qaataan dhal- dhalinyarada maanta noo waa maasanta walaashay ee, ilaa hadda weli waa ku jiraa Ee, laakiinse ee, sida calinur iyo fadax ay sheegeen horta dhalinyaradu ma qaataan doorka loo baahnaa inta badan ayaa laga hadlaya marka in yar laga reebo Ee, waxyaalo bara- badan baana jiro sababaya ay ka mid tahay dadka oo wacyigelinta oo ku yar ay ka mid tahay dadka lahaanshaha oo ku yar Ee, hase ahaatee sida ay jirto waxaa kaloo jirta dad badan oo boqolada calinur sheege ka mid ah oo ayagu ficilkii aan sama- aan samaynayn laakiin qalbiga jecel tusaale soo qaata hadda bishii dhaweed ee, kii u- markii aan kii ugu dambeeyay aan samayna oo kaleete markii wadadan isku xirtan ee number afar ilaa iyo cabdiqaasi markii dowladda furtay waa ogtay toban sana ku dhawaad wadadaa xirneed wada aan waxay ahayd dad mari jirin oo aan caadi ahayn markii la furay waxaan isku xilqaanay anagoo dheero badan inaan mataqaana wadada nadiifino wadadooda dadka nadiifinayo tir ahaan waa yareen labaatanadii kamaana badneen laakiin dad shacabka soomaaliyeed intaas ee, maga- meeshaas adeegsanaya ogtahay intaa wado muhiima qof kasta wuu wan taageeraya afka gaariga sudayay kuwaan la salaamayey kuwaa mahadsantiisna oranayay kuwaa baabuurta marka akaana ka shaqeynaya intii kala wareegaan wado kale maraya marka dadku inta badan soomaalida waa dad qalbiga wixii wanaagsan iyo mataqaana ka jecel laakiin waxaa jira ficilkii balaa inay hortaagan tahay marka ficilkaas waxaa lagu waxaa ka mid ah in la sameeyo wacyigelin in dadka lagu baraarujiyo lahaanshaha in s- madax ahaanna waxaan siyaasadda hormaysay wax maxaa muhiim ah waxaan in loo sameeyo work policy oo dowladdu ay sameyso siyaasad guud oo ku saabsan arrimaha noocaas degmooyinkii iyo ururadii iyo mataqaanaa laisku xiro lagu dhiirigeliyo
sacuudiya waxaa isku raacdeen in dhallinyarada ay door muhiima ka qaadan karaan ee, bilic soo celinta dalka Ee, doorka marka aragtidaada aad u feeriso iyo dhallinyarada aa ku dhex noosho ka mid tahay ma qaataanay kula tahay
oo mahadsan tahay mar kale saaxiibaday waa ka ra'yi duwanahay markan oo kuma raacayo ani waxaan isleeyahay fikir ahaanteyda way qa- way qaataan kaalintooda dhallinyarada maxaa yeelay haddeer saylici iyo calinuur waxay ka mid ahaayeen dadka dhisaya yacni dadka laamiyada ka shaqaynaya inay ayagana matalaayeenan aniga aaminsanahay ilaan wixii marka la qabanayo hadaayana horaan u sheegay waxaa loo baahan yahay in la qarash gareeyo dhallinyarada waxaa laga yaabaa badankood inay yihiin dad wax barta aysan wax gacanta ku haynin hadday yihi- dad wax gacanta ku hayana ay yihiin boqolkiiba toban aysan ka badnayn anigasaan aaminsanahay marka intii yacni ilaahay ka soo qaaday oo maxay ahayto shaqayn karatay fanna ku bixin kartay way ku bixiday intii kalena oo aniga ka mid ahaana dee qalbigan ka taageeray saan aniga aaminsanahay marka waan ku khila waan ku khilaafsanahay saaxiibada dhallinyarada intii howlkarka ahayd way qabatay hoosha intii kaleo wadaninimada ay ku weyneydna waan taageernay Waana mahadsantahay.
caliyow waxaa jiri karaa ee, dhallinyaro soomaaliyeed oo bilic soo celinta maanta ka shaqeeya oo iyaga weli shaqadaas qabta marka kuwaama waxaan kasoo qaadaynaa in dhallinyarada aysan doorkaas ciyaarin Een, run ahaantii horta way mateli karaan waa la dhihi karaa laakiin yaa yaa dad mateli kara Een, dadka markii tusaale ahaan toban qof meel looga baahnaa haddii saddex qof yimaadaan calaashaan waxaa la leeyahay meeshaas dad ma aysan imaanin waa la wixii la qaban rabay hawshii waa la baajinayaa marka waxaan aaminsanahay waxa la qabto su-aasha inaan maya uga jawaabo waxaan uga socdo in lagu dhiirado ee in lasii seexdo micnaheeda ma aysan ahayn waxay u mateli karaan markii shaqooyin ay qabtaan dhiirigelin tusaale ahaan aniga markaan shalay arkay sayliicii sawirkiisa oo baraha bulshada la wada dhigay wuxuu qabtay anigoo awalba u diyaarsanaa inaan wax qabto haddana war waxaan isleeyahay bal hadduu jidkii cabdiqaasin u dhexeeyey iyo lambar afar ama adna midkii u dhexeeyey shir kale udwin xagga kasoo bilowda adna markaysa inay kugu dhiirigelisaa laga yaabo oo ninka degan madiine oo isna dhanka kaga soo bilaabo midka degan kaaraan oo gees isna isku dayo bal waxaana muhiim ah qof walba meesha uu joogo inuu ka shaqeeyo iyadoo siyaasado fara badan ay jiraan fatxay waxaad adi iyo qeyb ka mida tiimkan kooxdaba isku raacdeen in dhallinyaradu ay doorkooda ciyaarin laakiin soodow idinka aragti duwan waxay aaminsan tahay in dhallinyaradu doorkooda oo ay ciyaaraan haba yaraadaan marka magaalada la fiiriyana waxaa jira dhallinyaro dhulka nadiifiya marka kuwa ma qeybta aana doorkooda ciyaarin aan ku daraynaa Een, marka aan ku leenahay may ma jiraan oo doorkoodii boqolkiiba toddobaatan maadaama lagu xisaabiyo dhallinyarta macnaha kamay wada qayb qaadan laakiinse way jiraan ard- ee, dhalinyar fara badan oo social activist ah, ama deegaanka ha ka qaad- ee, qayb qaateen bilicdiisa ama waxbarashada ama aninkan ay ee, social activist ah Ee, kuwaas way jiraan macnaheeduna maaha kuwaasi ma jiraan laakiin way jiraan laakiin doorkii loogu talagalay iyo intii laga rabay mayse- ma ga- mase gaadhsiisana sababtay u gaari waayeen waxaa ka mid ah een, waan lagu dhiirgelin markuu qofku dhalinyar yahay ee uu waxbaranayo ee uu u baahan yahay waxaan in uu fan ku helo macnaha fan lagu siiyo waxaan uu qabanayo isagii iskii isku diray fan oo kale sometimes way jiraan qaar fan ka xanimo oo intay fan iyo dhaqaale ay meesha ku bixiyaan waayaan joogsada sidoo kale qaar niyad jabaa jira marka maanta soo baxdeed oo tirahay waxaan ka shaqaynayaa arrinkan ee lagugu sabodgelin waayo ama lagugu taageeri waayo waxay noqonaysaa inaan faraha ka qaadiyas tirahay tan maxaa taydii baaba ku dayacantay taydii aan dhinac ka raaco marka way jiraan dhalinyar ka qayb qaata laakiin doorkii loogu talagalay ama meeshii laga rabay ama meeshii mayna gaadhsiisnay ma gaadhsiisna ee, waa kugu soo laaban doonaa adoo sababaha weliba si fiican noogu ifinaya Ee, sayliciyaan ku laabanayaa ee, waxaad isku raacdeen in dhallinyarada aysan doorkooda ciyaarin haddana waxaa jira ee, koox dhallinyaro ah oo deegaanka nadaafadiisa ka shaqaysa oo weliba hab isxilqaana wax ku samaysa marka kuwaas ma waxaan dhahayna waxay ku jiraan kooxdan kale ee iyagu aan waxba qaban maya ee, waxaan isticmaali lahaa marka ee, qaacidada ah intay inta badana waa hogaamsaa inta yar maadaama dhalinyarada inta badan ayaa ka shaqayn ee, ama ku baraarugsaneyn weeye lagama wado in dhalinyarada soomaaliyeed ama dhalinyarada kooxda banaadir aysan ka shaqeyn ma ataqaanaa arrimaha bulshada gaar ahaan bilic soo celinta waa ka shaqeynaa kuwo badan oo kamid ah ka shaqeeya habeenii maal taagan degmo kasta degmada muqdisho aysan kala soconayn xaafadaha gala meelo khatar oo riskiya oo aan la isku aamini karin ama noqoto iskuul ama noqoto dhinaca kale ayaa la galaa xaafadaha qaar iyo degmooyin waxaan ka shaqeynaa aysan ku faraxsanayn maamulka mataqaanaa xafadaas ama degmada markaas jooga annaguna maamul mataqaanaa farxadiis ma eegan waxaan eegaynaa waddo nadiifsanoo magaalada ay leedahay marka inta badan ayaa weeye inta la rabo in lagu baraarujiyo in ay ogaadaan muhiimadda ay leedahay bilic soo celinta hadda anigoo kale tiim aan ku jiro maalin lagti udaysa shaqaadsan qabanay waxaa dhacday dad badan dadka soomaalida saan ku sheego waa dad qalbiga ka jecay wanaag baraha bulsho in aad iyo aad mataqaan noo soo hambaleeyeen oo dhiirigeliyeen halka kowanaa nagu jijisan iyo wax ka rabteen iga sawir baa ka rabteen iyo wax kaa ka rabteen iyo ma garat saas dadka u kala duwan yihin aada maasa tahay
sawda aan kugu soo laabtay dhalinyarada ma ku badna marka la dhaho beelci soo celinta dalka in laga shaqeeyo weliba hab iskaa wax u qabsaa marka maxaa ka xanibaya kula tahay caqabadaha hortaagan waxaa is dhihi karaa ani hortoo marka horeytood waddanka xaaladiisoo la wada ogyahay midda xigta ani ahaan aan isdhihi kara waxay tahay fankii oo la hiisan wixii lagu qarash galeen lahaa midda saddexaad oo aan isdhihi karo dhiirigelin la-aan ilaan qofka markaa wax qabato ama waxaan markaa u baahan tahay inaa qabato haddii qofku yidhaahdo waa wanaagsan tahay hore usii soco asoona waxuu ku siin xitaa intaasaa dhiirigelin kuugu filan xitaa haddii markaas aad daalneed waxaa isku dayaysaa in shaqadaadii aad laba jibaarto midda saddexaadna waxaan u dhaliilayaa inaysan haysan dhalinta dad dhiirigeliya haddii dhiirigelinna loogu sii dari lahaa wadanka bilicdiisa intaan iyo ka qurux badan u naqan lahaa saan aniga aaminsanaha calinuuraw caqabadaha kuu muuqda ee aan isdhihi karno maanta dhalinyarada waa ay ka hor istaageen ugu yaraan inay bilicda dalka door fiican oo muuqda ay ka ciyaaraan waa maxay
waxaa ka mid ah marka dhalinyaradu tusaale ahaan marka nadaafad laga shaqaynayo ama quruxda laga horta laga shaqaynayo quruxda dhowr nooc u kala qaybsantaa dhalinyaradu waxay ka shaqayn karaana jira iyo waxa aysan ka shaqayn karin waxa ay ka shaqayn karaan dhalinyaradu waxaa ka mid ah laami la dhisay in ay ciid taalla iyo qashin yaalla ka qaadaan laakiin dhalinyaradu ma samayn karaan laamigii inay dabaqyo dhinacyadiisa dhismaha dukaamada iyo dabaqyada iyo ishaag shaqa ku malaaya ma go-aamin karaan inay yidhahdeen laamigan waa la dhisay dhinaciisa hala soo dego ama dhinaciisa hala dhiso wax shaqaa ka qaban karaan ma jiraan baalayaal layaraha lagu xiro wax manaha waxay qaban karaan ma aha laakiin intaasba waxaa jira bilow walba waxaa la dhisaa laami isku xira ama xaafad xaafad ama wado wado baa la dhisaa ama kuwa waaweyn baa la dhisaa waxaa arkaysaa markii gacanta laga jaro ama intaan la dhammaynba baa gees ciid iyo qashin uga soo bilowda ilaahay amarkiisa dadkii waa ku xagawaaridii baa ku tumanaysa cid cid ka qaadaysa ma jiro dhagax hadduu yaallo wuxuu isku dayayaa ninka gaariga wata inuu gaariga candhadiisa marsiyo dul marsiyo sisu u wareejin nin degayo laguma arko marka caqabadaha waxay yihiin inay dhallinyaradu caqabadaasaa jirtaaye in dhallinyaradu ay helaan degmooyinka xiriirka helaan wanaagsan lagu taageero oo tusaale ahaan la yidhaahdo marka aad waxaan oo qashin ah meesha isu geysaan waxaa in siinaynaa gaari idinka geeyey jasiire iyo meelihii kale ka xageeyo la geyn kara qashinka in ay helaan waxay kale u baahan yihiin dad shacabahoo u sacab iyo haddaad waxba qabeen marka aad marayso qof wanaagsan baa tahay isku sawir inta isku sawirta tiraa warna nin shaqaynayaa tahay maasha Allah kusii dhiirigeliso horuu qofkaas u soconaya macnaha waxyaabahaas qofka lagu taageeri karaa inaan aaminsanaan caqabadahaas wuu jiraan laakiin waxa waxaa lagu taageeri karaa in gawaari la siiyo qalabka xataa waa la heli karaa fiiri iskoobe fargeeto iyo qalabka reer qashinka xaaqa qof kasta xaafadiisu ka soo qaadan karaa way samayn karaan uma baahna hataa biyo iyo bariis iyo qada inaasiis uma baahna kaliya qofka dhallinyarada ah ee maantay laamiga ciitaala ka xaaqaya wuxuu u baahan yahay inaadan dhihin qandaraasa soo qaadata kow waxaadan dhihin inaad inaad waxaa lagaa raba inaadan dhihin degmaa ka socotaa waa lagu soo diray waa lagu soo diray sheekale relfsikid waa jirtaa waa lagu soo diray inaadan dhihin baa loo baahan yahay qofka ee adigu aad ku taageerto shaqo fiican baa haysaa hadduu qandarada kusoo qaata xataa adigu dalka quruxsan baa ku anfacaya runaanti anu markaan arko wado la dhisayo wax iga gala mara ma qadar baa dhisaysa ma turki baa dhisaysa warortiya iska leh anigu ninka mare anigu ma ahay haa jinni ha dhiso durabo ma dhisantaha haa caafi marka taageero dadka inay ka helaan bay u baahan yihiin sidaas
fadxay aan ku imaaday caqabadaha kuu muuqda dhalinyarada waxaa isku raacdeen intooda badan inaysan door fiican ka qaadan bilic soo celinta dalka caqabadaha kuu muuqda ee aad dhihi karto caqabadahaasa hortaagan dhalinyarada waa kuwee
sidaan hore u sheegay maadaama dhalinyar nahay horta caqabadaha koowaad waxaa la dhihi karaa maadaama qofku dhalinyar yahay isagu tiisii la daala dhacay ama waxbarasho ku jiro ama jaamacad ku jiro ama iskuul ku jiro ta koowaad horta waa dhaqaale maanta halkaasaa la tegayaa qarashkaasaa looga baahan yahay inaa wax noqonaysa inaad qarashkii raadisida soo heshid haddii aad weydiina inaad ka hadhid horta taas mid bay noqonaysaa sidoo kale dhiirigelin la-aanta macnaha in lagu soo badgareeyo la dhaho wax fiican baa samayseen Ee, waxba ma sheego qarashka sometimes waxaa ka muhiimsan niyadda inay qofka niyadda oo u dhistid aa ku tira wax wanaagsan baad qabateen ee, halkaa kasii wada sidoo kale meesha iyana waxaa ku jirto dhalinyarta xaggeeda caqabada ah ee, si waxaan la dhaho wadaninimada oo maanta haddiina ma- ee, wa- gurigiina iyo wadada ku hormarta aynan isku sii macnaha u ilaalinayn yadna waxaa weye dhibaatadeeda leedahay oo taasna dhalinyarta xaggeeda weeye lahaansho lahaansho inaynu dareenno oo waxaan inaynu leenahay oo kale ma dareemino laga yaabay shalay tole markaan laba een, een, la sameeyey inaa adigii sii waxyeelayso halkii laga rabay inaad bilicdii sii qurxiso waxaad ku ta- ku tari karto aad kasii qayb qaadato marka caqabadahaas waxay noqon karaa in qofkii lahaansho dareemin oo wadaniyadii meesha ka baxsan tahay sidoo kale in dhiirigelin la-aan ay jirin oo qofku ugu sabadgaraynaya ayna jirin oo dadkii maxay tahay ee, igu- hadday doonaan iyagiiba xataa ku een, een, ku- ku sii liidayaan oo dhahayaan maxay tahay waxaan ah, laguma dirin ama dad dalba ee, siyaasadda ama maxay tahay madaxda waddanka waxaan qaban lahayd sidoo kale fanki oo maanta maadaama ee, dhalinyar la yahay iyana dhaqaalihii meesha ka baxsan yahay marka intaasaan dhihi karaa raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahartis ayaad naga maqlaysaan kaswadaag ayaana ku guda jirnaa oo aan uga hadlayno toddobaadkan waa maxay doorka dhallinyarada kaga aadan bilic soo celinta dalka waxaa ila falaqaynaya martida kale ah cali nuur axmed fatxo farxaan saylici saciid iyo sooda xasan waan isku soo laaban doonaa balse markan waa tahay isku soo noqod wanaagsan aan dib ugu laabanno martida barnaamijka ee saylixiyo caqabadaha kuu muuqda aa isleedahay ugu yaraan un dhalinyarada way ka hor istaagi karaan in ay bilicda dalka ka qayb qaataan soo celinteeda waa kuwe waa macsan tahay eh, aniga waxaan dhihi lahaa eh, intaan ka warqabo waxaan isleeyahay waxaan ku soo karaa shan caqabadood ayaan ku soo koobi karaa laba ka mid waxaa saya saaxiibada igu horeysay oo mid waa mid waa dhaqaalaha dhaqaalaha wax socon kara ma leh Eh, mid kalena saaxiibada korta sheegay waa dhiirigelin la-aanta ha noqoto ama wacyigelinta ama ha noqoto dowladda ha ka aato ama dhinac ha noqotee waxaan ku darayaa anigoo saddex uga dhigi lahaa ee, waxaan ji- waxaa jira ee, isku xirnaan la-aan ayaa laftirkeeda dhalinyaradu laftirkoodu iskuma xirna ma jirto ee, hadda xamar oo kale waa hal magaalo isku dhow, waa hal magaalo Ee, halkaas magaalo degmooyinkeeda dhalinyaradu iskuma xirna waxaa arkaysaa ee, wado laamiyo halkaan oo kaleeta oo ka dhexaysa matalan laba degmo ka dhexaysa saan naqaana dee wadooh laamiga ahi saan oo kale baraa magaalada markaasa qaybna xagga xigay waxaa laga yaaba bidixna intaa degan hebel midigta daa hebelaayo labadaas degmo oo- oo wadadaas dhex marto iskama kaashadaan iskama la xiriiriyaan marka haddii dhalinyarada laiskugu xiro ee, axmed waxay waxay ka wanta guudaan afar waaxood afarta waaxood magaalada qabanta haddii haddii degmooyinka laiskugu xiro ee xaggaas waxaa laga helaa dhalinyaro ciidil waa qodobka saddexaad waxaan afar uga dhigi lahaa ee, siyaasad guud oo xagga dowladda aan jirin dowladdu ee, hadday jirto siyaasad guud hadday jirto oo xagga biic socodinta ah ee aad ama ha noqoto dowladda dhexe ama ha noqoto dowladda hoose gobolka banaadir wuxuu leeyahay wax la yihahdo waxda agaasinka biic socodinta uu leeyahay agaasinka biic socodinta annaga waxaan aragnaa markii uu roob da-o oo biyihii wadada xiran ayaa waxaana ayaga booyala taagan biyaha ku dhuuqaya taasna dib macquul noqon mayso waxaa la ina jirto siyaasad nadaafadda loogu talagalay oo haddii noqoto biyaha bulaacadaha iyo kulli waxaa la tashid guud waa qodob waxa afar uga dhigi lahaa aniga ee, oo jirta ama shan uga dhigi lahaa idhahdee cabsi amni dhalinyarada qaar haysata dhalinyarada waxay leeyihiin anaga haddaan nadiifinaysa jidka jidka marka almukarama waa kula shaqeeyanaa laakiin walaalow haddaad xaggaas ekiisa xaggiisa u socotid ama xagga iyo aad baar wax dhaafaysid kuma jiro aniga ayay ku leeyahay marka taas waa jirtaa waa cabsi amni jirtaa sunta aqbaa dhihi karaa anigu waxay waxay- waxay yihiin caqabadaha hortaagan dhalinyarada in ka shaqeeyaan bilicda ama tadaa caqabadahaasaan kala qadqaadi doonaa ee sooday ma dhihi karnaa dhalinyarada ugu yaraan waxaa ka maqan waxa ugu muhiimsanaa oo ah inay isku xirnaadaan si ay u ogaadaan kooda shaqeeya ee beesada haysta ama uun dhaqaalo uun heli kara iyo kooda jaamacadda ku jira si inta markaa suuqa shaqada ku jirta inta dhaqaalo looga ururiyo wax uun lagu qabto oo caqabadaas dhaqaaliya loo xalliyo dabcan haa waa isdhihi karaa ileen dhalinyaradu waxay leeyihiin guddoomiye guud ee dhalinyaro guddoomiyaha dhalinyarada iyo dadka la shaqeeya waxaa looga baahan yahay dhalinyarada dhammaanteed inay isku xiraan si wadanka bilicdiisa loo qabto wax walba oo wadanka dhalinyaro uga baahan yahayna ay sameeyaan ileen dhalinyarada hadba waxay ku xiran yihiin sida loo maalgeliyo tilmaamaha qaar oo nagula sifeeyaana waxay tahay sida cagafka oo kale haddii in wax nagula dumiye la rabana waa nagula dumin karaa haddii fikradaha iyo aqoonta iyo xooggii kartida naga buuxdaay noog- noola maalgeliyana waxaa nagula dhisi karaa saan aniga aaminsanahay waxay ku xiran tahay in dhallinyarada la uruuriyo laysku xiro ciddii shaqada noo haysay oo na matalaysay inay noo sameeyaan saan aniga aaminsanahay
Ee, calinooro dhallinyarada waxa ugu muhiimsan ee aan maanta ka maqan ma dhihi karnaa waa iyagii oo aan isku xirnayn oo haddii ay isku xirnaadaan ugu yaraan uun caqabadan dhaqaale ma laga gudbi karaa oo hadda dhallinyarada inta badan haysata si ololahan bilic soo celinta ay qayb uga noqdaan horta mas-uuliyaddu een, isku xirnaanshaha ma saara dhammaan dhallinyarada dad gooni bay saaran tahay dadka dhan iskuma xirnaan karaan dhallinyarada degmooyinka dhan iskuma xirnaan karaan Een, midda kale waxaaba jiraba wax kasii guudo dhallinyara sidii isugu xirnaataa dhallinyaradu waa kala saaran yihiin qaarna waa qaar een, ama agaasimayaal ah ama degmooyin la shaqeeya siyaasaddiina qof kastoo siyaasadda gala wuxuu ka baqayaa cid kale oo qofkii kii kula dhashay ama banunu kula dheeli jiray maantu degmada shaqa ka helo arkimaysid maanta sida u dambaysa siday isugu xirraanaysaan midka xaafadda ku soo haray ee isku tiimka tihiinna wuxuu ku mashquulsan yahay jaamacaddiisii siduu u dhiibi lahaay naftiisa kale siduu u maaray lahaay kabihiisa wuxuu kusoo gadan lahaa siduu u shaqaysan lahaa iyo shaatigiisa ayuu la daalaa dhacayaa amaba waxaa jira kuwo kaloo si kale usii mashquulsanoo adduunkaas iyagu aan war u haynin isku xiraashaha marka waxaa lo- waxaa la rabaa inuu ka bilowdo Een, waxaa jira siduu sayidco u sheegay agaasin waax agaasina dowladdu leedahay jirta waxaa jira maamulka gobolka ama gobolka horma ha noqde gobol kasta maamul dhallinyaruu leeyahay guddoomiyihii dhallinyarada inuu shaqeeyo oo uu dhallinyaro aas aaso oo haddii bannaanka aysan ka shaqeyn karin gudaha ay ka shaqeeyaan oo wacyigelin ay u sameeyaan kuwii bannaanka jiray si isugu xirnaadaan laakiin mas-uuliyaddu dadku dhammaan ma saarna xiliyadan xukuumadaa dhisan maamulaa dhisan hay-adaa dhisan wasaaradaa dhisan degmooyadaa dhisan shaqooyinka haddii wax walba haddii degmada shaqo laga qabto xaafadda aniga waa ka qaban karaa ciddi diidisa male marka isku xirashu waajib ma ahan dadku waxay waajibka cid gooni u saaran yahay Ee, fataxay ee, adigu ee, hargeysana dabcan waa kusoo nooleyd xamarna waa aragtay dhallinyaradooda Ee, isku xirnaanta dhallinyarada markaan fiirino haddii la helo ma la dhihi karaa ugu yaraan caqabada aad sheegtay oo tiri ee, dhaqaalaha dhallinyaradii ka hor taagan inay ee, bilic soo celintii door ku yeeshaan ma xallin kartaa ugu yaraan haddii dhallinyarada isku xir loo sameeyo Een, horta waa mahadsantahay walaal Een, taa laftigeedu marka la leeyahay isku xidhka dhalinyarta dhalinyartu way kala aragti duwan yihiin oo laga yaabay dadka qaar inay ku weyn tahay in waddanka wax loo qabto dadka qaarna inay waxbaba ka ogeyn waxaas ayna kala jeclayn Ee, waxaa ugu muhiimsan uun dadka isku aragtidaas oo dhalinyarta isku aragtida ay volunteerismka ay ku baraarugsan in waddankooda wax u qabtaan waddankooda inay wax u qabtaan in la dhiirigeliyo kow Ee, sidoo kale iyagu isku xidhnaantooda ma keenayso badanka way jiraan dhalinyaro voluntary is- ahaan isku baranaysa oo isku xidhiidhinaysa ama eh, ku walaaloobaysa ama eh, iyagoo gobollo kala duwan jooga Ee, taa laftigeeda waxaan dhihi lahaa isku xidhka dhalinyartu iyaga dhexdooda ma noqon karo Ee, m- eh, maamulka gobolka ka jira iyo dadka siyaasiyiinta ay ku matala eh, dhalinyarta taas bay waajib tahay oo markuu arko qof dhalinyaro ah iyo volunteerism waxaan ka shaqaynaya inuu intuu isku aruuriyo waxaas ku dhiirigeliyo laakiin iyagii isku xidhkoodii caqabad bay noqon karaysaa iyo marka haddeer lagu leeyahay een, aan hawl soo qabanaba waqti bay qaadataa oo badanka dee aniguna waan kasoo shaqeeyay dhali- walaalahayna waan kasoo wada shaqeeyeen Ee, waqti bay qaadanaysaa ina maanta oo dhan ma- hawshii baad qabataa mise dhalinyar baa isku keentaa mise hawl yar eh, dhalinyar baa ka shaqeysaa marka taas siyaasiyiinta gobolkaas ama dadka gobolka ku matala dhalinyarta taasi waajibkeeda tahay aniga fikir ahaanteyda
saylici markaan dhinacaaga u imaado ee, dhalinyarada iyo ee, si guudba soomaalideenna waxaan la ku xantaa in ka go-naanshiyo badan aanan lahayn marka ee, ka go-naanshiyo dhallinyaradii oonan lahayn oo ugu yaraan haddee howl bilaaban xataa meel dhex uga tagaaya caqabadaha ma ku biirin karnaa wamaasta walaal ee, caqabadaha ee, way ka mid noqon kartaa go-naansho la-aanta oo waxaa la yihahda waxaan la yihahdo almunaasima ama wax in qofku wax inuu daa'imo waxaa la yihahda in wax la bilaabo way fuudah laakiin wax inaad joogtay ayaa culus Ee, ummaddeennana waxay jecel yihiin een, xiise wax la yihahdo in intuu la- qofku labada kula shaqeeyo oo kaa tegayo Ee, way jirtaa caqabada noocaas waxyaalaha xal u noqon karna waxaa ka mid ah qofka markuu mabda ahaan uu dhisan yahay oo waxaan wada- wadacad u shaqaynayo wadani ahaan u u shaqaynayo ma habeen karo hadda caqabada dhaqaalaha waa ka dhawaajiyan ayagoo jirto haddana annaga waxaa jiri jirta annagoo koox ah oo aysan jirin cid dhaqaalna siinayso ay jirin cid wax kana siinayso annagu aan wax kasta ha habeenayno inaanu inta badeelada aanu soo gadano wax kasta annagu jahkan kasoo bixino aan subaxiina xarunta geysano habeenkii inta imaano wadadan la yihahdo taraboonki aan uga shaqa aan uga shaqi jirnay laba kun toban laba kun lix tobankii sidii toban marka ka go'naanshaha waa waxa ugu muhiimsan qofka wax inuusan xiise kusoo gelin dad badan waxaa jiraan intay shaqada la bilaabeen ayagoo laba bilood la shaqaynaya iska baxay sababta marka hore xiise kugu yimid qofkii laakiin si ka go'naansho ay ka ahayd wuxuu kula joogi karaa maxaa ku radaa muddo dheer waxaa rabaa inaa ku- inaa ku tuso hal kelimo oo ah saaxiibadii saasha weydiiso ahayd isku xir dhalinyarada isku xirkeeda isku xir aan loo kala qaada dhalinyarada kuwan liyaado iyo kuwa dawliga iyo kuwan kaleta madax banaan dhalinyarada madax banaan inta badan eed badan ma saaray sababtoo ah intay shaqayn karaan way shaqeeyaan way isku xiraan waxaa naadiyaal howla la qabto ayagaa qabtaa dhalinyarada marka waxaa kala jira ayaga waxaa leefala kala ah dhalinyarada masalan masalan maxaa ka ogano gobolka banaadir oo kaleeto hadda xilligan ee, dhalinyarta gobolka banaadir waxay leeyihin gudoomiye dhalinyaro gudoomiye ku-xigeen howlay leeyihin iyagu inta aanu ka warqabo inta shaqan karaan way shaqeeyaan inta hadda xiliyaha dhalinyarada mahad karta waan aqaanaa laakiinse muxuu tarayaa kii gobolka muxuu xiriirin karaa haddii kii degmadu jiifo xamar waa toban todoba degmo wey marka toban toddoba nin oo ka hayso haddaa la arag is mataqaana ishuqlaysa ee, qof keliya ama koox keliya oo joogto gobol waxaan buu karaa marka waxaan qabaa aniga gudoomiyaasha degmooyinka ayagaa sameeya gacantana ku haya dhalinyarada degmo kasta in gudoomiyaasha degmooyinka ay qaataan kaalanta ah dhalinyaradu ayagaa cududo shaqeynaya wardiku dira oo keliya dira oo keliya waxaan u- ku jeeyay ku dhiirigeliya suma walaa dhalinyarada ayaa shaqeynaysaa ka go-onaanshiyaha taasaan daba taaganahay weli ee sooday dhallinyaradeena oo aan ka go-naan lahayn ma keeni kartaa inay ugu yaraan xitaa yaraadaan ee tirada dhallinyaradii ka qayb qaadanaya ee bilic soo celinta dalka
waa mahadsantahay ka go'naanshiyaha horta markaa wax haysatay kaa go'an wax saan aniga aaminsanahay haddeese haddaanan waxba haysan inay iga go'an tahay maxaan qabtaa inaan meelaha dawarsada unbay keenaysaa saan aniga aaminsanahay laakiin ka go'naanshiyaha waxay ku xiran tahay wixii kaa go'naan lahaa horta waxaad ku qaban lahayd inaad haysato anigu waxaan aaminsanahay horta dhallinyarada ha la maalgeliyo inay ka go'an tahay laablakac iyo xiise inay tahay markaasaan kala sifeyn karnaa waa aniga aragtidayda
calinuurow aan kuusoo laabtee ka go-onaanshiyaha oo dhallinyaradeena inta badan la tilmaamo inay ku liitaan ma dhihi karnaa marar qaar waxay ka hor istaagtaa xitaa hadday shaqo bilaabaan inay dhammaystiraan aad iyo aad waa ka hor istaagtaa ka go'naanshuhu waa wax weyn waana qodob weyn oo ka mid ah qodobada nolosha qofku waxa inuu wax si ka go'naansho ah mana u qabto inuu joogteeyo ayay keentahay xitaa hadday soo waajahaan caqabado badan marka ka go'naanshuhu waa wuxuun qofka raba in uu shaqo qabto ka go'naanshaha sameeyo dadka qaar ku leeyihin ka go'naansho sidaan u sameeyaa wixii aan samayn rabay ayaaba isbedelay macnaha shaqay qabanayaan way ku cuslaanaysaa way bedelayaan marka- waa ka harayaan sababtu waxay tahay wadaa isaga wuxuu kuleeyahay wixii isbedelay adig waxaa lagaa rabay intaad shaqadan qaban ka hor inaad qorato waad tiraa warniyo buurtan haddaad tafto buur dheer haddaad tafto ma waxaad u war la'dahay inaad dhaladeeda tegeyso waa maya waa inaad ogaato waa wareer dad ka war buurti markaad tagto waa wareeraya awal waa inaad qorshaha ku darsataa inaad buur dheer haddaad tagto dusheed inaad wareerayso inaad ku darsataa hadhow markaad dha- dha- dusha figteeda tagto wareer haddaad doonto waxaad leedahay awalna oga inaad wareeri doono laakiin haddaad buurtii markaad tagto aad tahay warane waxaan ma ogeyn wari deji wa- saa lagu dejinaya adiga hadafkaagaba halkan ahaaye marka dhallinyaradu ha ogaadaan waxa ay qabanayaan in ay dhib lahaan doonaan markii dhibkii uu ku yimaado oo aad u adkaysanayn macnaha wax aa u toog haysa waxba kaama dhiban marka go-naashuhu saas weeye
Ee, fatxay haddii ay ee, weydiinta aad wax raacin lahaydna waa raacin doontaa Ee, laakiin waxaan rabnaa inaan helno dhalinyaro soomaaliyeed oo ka qayb qaadata bilic soo celinta dalka haba ka bilaabaan xitaa xaafaday ku nool yihiine sidee kula tahay waa ku heli karnaa Ee, horta sidii hore u sheegnay dhalinyartu tiradii loogu talagalay un bayna gaadhsiisnayna way ka qayb qaataan Ee, waxayna ku xidhantahay qofkan i- macnaha waa la kala aragti duwan yahay waa saan hore kugu soo sheegay dadku waa laba qaybood dad ee, tooduun xisaabsan iyo dad voluntariga iyo inay wadankooda wax u qabtaan wadannimada at least haba yaraatay wuxuun dareemaya Ee, kuwaas waxaan dhihi karnaa haa way ka bilaabi karaan gurigooda Ee, waxaa lagu heli karaa kuwan hawsha wada ama hadeer ku dhiirada ama maalin walba iyagoo xataa support herin aan dhiirigelin halkaa kasii wada in kuwa lagu dhiirigeliyo kuwa badan oo markaas niyad iyo qalbiga ka jeclaayo dushan marka arkay marka support iyo dhiirigelin iyo iyo qiimo weyn loo sameeyo markaasna kuwa badan way soo baxayaan wax badanna way waa la heli doonaa markaas saasaan rajeynaya
Ee, waxaan rabnaa inaan helno dhalinyaro badan oo inta soo baxda ee, dalkii bilic soo celintiisii door ka qaadata xaafadoodaba xitaa ha kasoo bilaabaan sidee kula tahay seeliciow inaan ku heli karno oo maadsan tahay ee, sida hore u sheegayba waxaa loo heli karaa ee, laba arrin mubda'a wadaniga ah oo qofkan ee, ku- ee, ku jira iyo taageero in lagu caawiyo labadaas arino waxaan isleeyahay waxaa lagu heli karaa dheerada inay soo baxaan oo mataqaanaa ay ka shaqeeyaan xitaa iyadoo aan meel fog la gaarsiinba degmo ahaan matalan hadda waxaa joogaa degmooyin waxaa joognaa cabdicasiis xaafadan xeebta lida matalan nin kastaba ama qof kastaba gabar kastaba xaafadda qofkaasi uu degan yahay ba waxaa lagu abuuraya waxaa lagu abuuri karaa olol ah iska u nadiif iska nadiifa lagu abuuri karaa iska nadiif waxa leeyahay xaafadada ka bilow markaasa marka qofka xaafad nadiif waxaa samaysaa degmada cabdicasiis oo wada nadiif ah kabacdi waxaa noo xigaysa gobolka banaadir oo wada nadiif marka wacyigelintaas iyo olahaas in la qaado waxa- waxay ka mid tahay waxyaalaha ee lagu heli karo mataqaanaa deegaan nadiif ah sooday waxaan rabnaa inaan helno dhalinyaro badan oo ka badan hadda ee, kooxaha inta is abaabulay bilic soo celinta ka qayb qaata oo inta soo baxa ee, xaakimahooda qaata deegaankii nadiifiya seen ku heli karnaa aragtidaada waxaa ku heli karnaa dhallinyarada hadda shaqaysa inay yacni u sheegaan dhallinyarada kaleetood in wadanka uu yahay dhaxalka keliya oo qof walba uu haysto yacni lagu baraarujiyana in dalka haddii la nadiifiyo ama wax loo taro in ayagu ay ku nool yihiin ayaguna anfacaadooda ay ka qaadanayaan midda kaleetood dadka waaweynee duqowga ah aan waxba qaban karin in yacni saddexdii afarta guriga u joogto ayagana ay dhahaan bal waxyaabaha qaarna waa sadaqo jaariya haddii dhulkan dadka oo dhan wada maraya aad nadiifiso waxay kaa anfacaysaa adduunkaaga iyo aakhiradaada dadka guriga ku nool ay dhahaan maadaama aniga qof weynan wax qaban karin aan ahay adiga bal ii tago oo meesha ka soo waxee ayadana taa waan kaga qayb qaadan karnaa saa aniga aan isdhihi karo midda kaleetoodna dad sida iskaa wax u qabsa hadeeroo kale dadkan ay wax u qabanayaan dad iskaa u dhiirigeli ah oo markii dadkan shaqadan ay qabtaan inta sida hadda waxyaabaha ugu weyn oo la sameeyo waxay tahay in taswiir laga soo qaado baraha bulshada la keeno dadkii kaleetoodna ay ku ammaanaan dadka hawshay qabtaan ayadana hore u socday kasii qaadayaan
Ee, calinurow see een, ku heli karnaa dhalinyaro badan oo bilic soo celinta dalka ka qayb qaadata aragtidaada Een, waxaa lagu heli karaa in la helo dhalinyaro marka hore dhiiri gashan een, ayaa loo baahan yahay dhalinyaradu way fara badan yihiin balse isku xirnaanshihiyaan jirin isku xirnaansho xataa wax looga sii baahi badan yahay jira dadku inay tiim isugu xiran yihiin waxaa kasii muhiimsanba anuun aaminsana qofka laftirkiisu inuu isku xiran yahay oo qofkiyaa aan lahayn xataa fadhi qof baa dad maanta weydiiso arrin qadiyad ka ah siduu kaaga jawaabayaa beri haddaa usoo noqotan si kale ku jawaabayaa qofku micnaha waxma yaalin qof baan aqoonin go-aankiisa iyo meeshuu u socdo qof baa arrin wax ka weydiinaysa si kale u dhigaya beri baa weydiinaysa si kale u dhigaya beri kale weydiinaysa si kale u dhigaya qof isbebedelaya qofka bini aadamka waxaan leenahay waa dhalinyarada ah asagu ha iska adkaado marka hore asagoo ha is diyaariyo ha ogaado waxyaabaha uusan ka kaftamin iyo waxyaabaha kale Een, tusaale ahaan haddii maanta dadka inaad caawiso ay go-aan kaa tahay cidna uma jooji doontid runaantii marka khatarta marna meel halisaya kula kulmaysaa marna meel caadiya kula kulmaysaa oo qofna mar aad lacaga yar wuxuu u baahan yahay mar ku caawinaysaa dad haysato marna arrintaas halista oo kale u bereereysaa marka qofku isagu iskiis go-aan ha yeesho haddii dadka inuu waddooyinka xaaqo nadaafadda ay go-aan ka tahay oo isaga hadal meel uga yaallo markuu arko anoo xaaqaya waa in ugu soo biiraa laakiin hadduu dameer dhaan raacda noqdo oo uu arko anoo xaaqaya haddii uusan hadal uga oolin oo uu- inuu aflagaadeeyaaba ka imaanaysa iska daa inuu shaqada qayb ka soo gale marka qofka asagoo hays barto dabkaygu baxaaye hurdadou noqtay gushidan damqashada dareenkan dibna hayga ruugaa hagaag dhegaystayaal waxaan intaas ku soo afmeeraynaa barnaamijka kaswadaag oo ay marti ku ahaayeen toddobaadkan cali nuur axmed fatxa farxaan saylici siciid iyo sooda xasan way mahadsan yihiin dhammaantood intaan mar kale hawada ku kulmi doonno nabad dhegaystayaal
xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday xidigaha dusheeniyo ragga dayaxa haysaday ka habsanay dunidu inaga u dambayne ka habsanay dunidu inaga u dambayne calankeennan daadegay